bay furmi saddexdeeda saaxiiboodo dhalidiisa ayay mid walba dalqad kaga furmi waase goorma in baqiyad ciddatuhaa waa haddii ay ciddadeedu baaqitay markay ka afraad dhalayso ta afraad markay dhalayso waa hadday ciddadeedii ay baaqi tahay aqraabani dee ku ciddo tirsanaysa ama ashhur markaa ta labaad iyo ta saddexaad ciddo u bilaabi mayse waxay un ciddadeedii hore ayuunbay ku dul binaynaysaa marka haddii ay ta afraad ku soo gaadho iyadoo ciddo tirsanaysa iyaduna saddex bay furmay haddii kalena labaun bay dee furmay waaye in baqiyad ciddatuhaa wahaaniyatu dalqatan ta labaad waxay furmaysaa hal dalqo oo dalqadaasina xaggay kaga iman dee ta hore ayay xaggeeda kaga imanaysaa waayo markay iyadii dhasha dee way cadadbaxaysaa kuwii hore waba kuwii dambe waxba kasoo gaari maayaan ee taa hore ayuunbay xaggeeda dalqadi kaga imanaysa taa hore dhalideeda wahaalisatu dalqatayni ta saddexaadna labay furmi oo dee ta hore iyo ta labaad dhalmadooda ayay ku furmaysaa labada dalqadood inqadad ciddatuhumaa labadooda ciddoon biwalaadatimaa dhalmadooda ayay ku go-aysa ciddadoodiina markaa ciddii ka dambaysay kuwii ka dambeeyey dee dalaaq dhalmadooda kaga soo haleyn maylin way cadadbaxdayba eh taasina waa taa qiil baa wuxuu isagu leeyahay la tudallaqu lulaa iyadu ta hore aslanba ma furmayso oo dee markay dhasho iyadu iska socotay buu leeyahay wa tudallaqu lbaaqiyatu dalqatan dalqatan kuwa kalena dalqad dalqad ayuunbay furmi oo ta hore dhalideedu unbay dalqad dalqad ku furmi maxaa yeelay dee markay ta hore dhashay ayay zawjiyo wada wadaagayiin markan kale xariggii baa se u kala furmaday buu leeyahay wa in waladad hadday dhasho haddaba sintaani baa macan wada dhalay uma sintaanina macan bay wada dhaleen duliqat ilulayaani labada hore alaaan alaaan bay furmi waqiila waxaa la dalqatan walukhrayaani labada kalena dalqatayni dalqatayni ayay furmayaan waxau sheekhu leeyahay waxaynu soo tilmaanay laba suuro oo marna ay macan u dhaleen marna muratab ay u dhaleen halkan wuxuu inoogu sheegayaa iyagoo labana labana macan wada dhalay laba kalena macan wada dhalay mar wada dhalay oo saa u kala horreeyey marka wuxuu ihi hadday laba mar wada dhalaan haddana laba kale mar wada dhalaan duliqat ilulayaani labada hore waxay furmi alaaan alaaan saddex saddex dalqadood ayay furmi oo taa mid waliba waxay ku furmaysaa labada hore tan ayada la jirtay mar wada dhaleen hal dalqaa xaggaa kaga iman labadan dambana ee marka dambena laba dalqadood baa kasoo haleyo saddexdu xaggaasay kaga imanayaan diil baa wuxuu leeyahay maya waxay furmaysaa dalqatan faqad dalqad keli ah oo taa iyada rafiiqa lahe mar la dhashay dhalideedaasun bay dalqa kaga dhacaysaa dabeetana suxbadii dee waa kala go-aysaa buu leeyahy markaa waluqrayaan labada dambana dalqatayni dalqatayn laba laba dalqadood ayay furmayaanoo labada hore ayuunbay min dalqadi kaga dhacaysaa markay iyagu dhalaana dee ciddadoodii ayaa go-aysa tan ayada rafiiqadeedana waxba kaga dhici maayaan wa tusadaqu waxaa loo rumayn biyamiiniha watusdaqu haweeneydii biyamiiniha dhaarteedaa loogu rumayn fii xaydaha idaa callaqahu bihi markuu ku xidho laa fii wilaadatiha maya fila saxe haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay halkaasi tacliiqii dalaaqa xamliga lagu xidhayay buu inooga soo baxay halkana isagoo xayd lagu xidhayo ayuu inooga gelayaa wuxuu yidhi haddii uu masalan islaantiisii ku yidhaahdo heblaayoy haddaad dhiiggaa cadadaa hesho waad iga furan tahay dabeedna waxay tidhi waan helay isna wuxuu yidhi maas helino halkaasaa muran layskala horyimi see loo kala saaray markaa wuxuu leeyahi watusadaqu biyamiiniha islaamtaa loo rumayn oo dhaarteeda loogu rumayn fii xaydha hadday xayd sheegato idaa callaqahu markuu ku xidho furinkeedii bi xaydka markuu ku xidho oo masalan wuxu leeya haddii aada xaydo waad iga furan tahay dabeedna waan xayda bay tihi maxba kama jiraan buu yidhi markay saa isugu qabsadaan iyadun baa la odhan dhaara inaad xayday dabeedna saasay ku furmaysaa maxaa yeelay ayada waxa jaanibkeeda horta loo mariyay dee ayada ayaa ka ogaan badan waxa loo dhaariyeyna dee meeshii tuhmaa ku jirta oo waxaba laga yaaba ninkayna yar karahsantaoy kaga fakanayso marka bacdamaaba ay tuhmana meeshii soo gashay waxana wax ayaduna ay og tahay uu yahay ayada inuun bismillaha la yidhaahdo oo dee si ah loogu rumeeyo haddii laakiin zawjku uu rumeeyo ayada dhaar iman mayso laa fii wilaadatiha dhalmadeeda ayada loogu rumayn maayo ayada firasa haddaan qaban oo mase u culeeblayo haddaad dhasho waad furan tahay dabeedna waan dhalay bay tihi oo maxaad dhashay ilmahanaa dhalin ma kan weyn naa meel hanjaarkaad kasoo qaadatay maaha bumaad dhalin buhi adigu halkaasaa la iska qabsaday falqawlu qawluhu filasax isaga ayuunbaa qawlkiisa la qabsanayaa maxaa yeelay dee in bayine lagu soo taago ayaa adag ayaa suurtagal ah laakiin xaydka in bayine loo soo taago ayaa adkayd markaa falqawlu qawluhu isaga ayuunbaa la odhan dhaaro oo dabeetana si aan lagu rumayn walow qaala hadduu idhaahdo in xidtumaa haddaa xaydaan faantumaa aaliqatani labadiinaba waa furantiin fazacamatahu dabeedna way sheegtaan xaydkii wakadabahumaa labadoodiiba dabeed waa ku beeniyey sudiqa biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumayn walam yaqac dhicnan maayo ee wain kadaba waaxidatan mid hadduu beeniyo ulliqat faqad taa u beeniyey ayuunbaa furm waxau ihi sheekhu haddii uu masalan yidhaahdo laba islaamood isagoo laba uhi hadda labadiina islaamoodba ha waay walaa tusadaqu fiihi fi tacliiqi gayriha waxaynu haynay masalan islaanta marka uu furiinkeeda xaydkeeda ku xidho in dhaarteeda loogu rumaynayo walaa tusadaqu fiihi fi tacliiqi gayriha laakiin loogu rumayn maayo xaydkii loogu rumayn maayo haddii mid kale dalaaqeedu ku xidhan yahay oo masalan wuxuu ihi islaanta hiblaaye hadday xaydo taa kale ee ay mur murmaan ee aan la qabaa waa furan tahay taa kale ayaa furan buu yihi islaanta kale hadday islaantani xaydo dabeedna waxay tihi waan xayday ninkiina waa beeniyey falqawlu qawluhu biyamiini dee isagun baa hadalkiisa la aqbali oo loodhan dhaaro ilan ayadii looma rumayn karo dhaar la-aan dee haddii la dhaariyana islaantii kale ayay markaas wax ku sugmayaan markaa inay qof kale wax ku fuulaan dhaar qof kala marayna iguna mumtanico iyada taa lama ogola marka haddii xaydkeeda cid kale wax lagaga xidho masala mid kale furiinkeedii lagu xidhay oo ayadoo ay sheegato zawjkiina uu ku qabsado u yidhaha ma jiro ayada loo rumayn maayo ninka ayaa loo rumayn weeye hali dhaar la-aan baan loo rumaynaynin haddii la dhaariyana dee dhaarteedaasi cid kale ay wax saaraysaayo sharci ahaana taasi ma banaana haddii uu yidhaha bu i inxidtumaa fa antumaa aaliqataani labadiinaasi hadday cadada heshaan waa furantiin fazacamatahu sa markiiba celeen labadeediiba helanay de haddii uu markaa u rumeeyo hadu waa iska furmi oo taa muran kuma jiro wain kadabahuma hadduuse beeniyo i waxba kama jiraan anigun baa iska heeriyeysaane waxba kama jiraan waxaa sheegeysaan sudiqa biyamiini isagun baa loodhan ku dhaaray inaanay islaamuhu waxay sheegayaan aanay arag walam yaqac dhicina maayo midkoo dalaaqeedu ma dhacayo maxaa yidhaha asalku waa cadam xayd wa biqaaw nikaax asalkiibaa wuxuu yahay inaan xayd jirin nikaaxina baaqiisa ka isagun baa lagu dhaaray wain kadaba waaxidat mid buu haddaba beeniyey mid wuxuu yidhi ha adigu waa runta hayo waa xilligaagi wa iska gaadhay buuri laakiin tani been bay sheegaysaa buuri islaamtani tulliqat faqad taa uu beeniyey baa furmi oo goorbay furmaysaa waxay furmaysaa markay dhaarato ee ay ku dhaarato inay cadadii heshay ayay ku furmaysaa maxaa yeelay u furmaysaa horta xaydkeedii ila meeshan laba xayd baa laga doonaya keeda iyo ta kale keedii wuxuu ku sugnaaday biyamiiniha ta kale keediina muxuu ku sugnaaday bitasdiiq zawj zawjkaa u rumeeyo de uci taasi waa runteeda iyadu xilligeedii bay gaadhee adigu been baad sheegaysaa iyadii baa la yidhaha daba wallo mar iyadii baa wallo martay iyaduun baa furmi maxaa yeelay xaydkeediina biyamiinihaa buu ku sugnay xaydu darlatihaana wuxuu ku sugnay bitasdiiq zawj laakiin tan kale ee iyada u rumeeye ma furmayso maxaa yeelay dee waxaan sugnayn ayada keedii la rumeeyey waa ka zawjku rumeeyey laakiin tii kale ayaa dee dhaarteedii mooyaane aan wax kale ku sugnaanin dee dhaartuna fi xaqi kayri alxaalif ma raadayso taasiir kuma samayso qofkaa dhaartay mooye cid kale taasiir kuma samayso markaa sidaasay tii la beeniyey uuni u furmay aanay tin kale ufurmaynin walow qaala hadduu yidhaahdo in buu aw idaa aw mataa in alaqtuki ama idaa alaqtuki ama mataa alaqtuki buuli fa anti aaliqun qablahu alaaan markaan ku furo horteed baad saddex furanta faallaqahaa dabeedna waa furay waqaca waxaa dhacaya almunajazu ka munajazka unbaa dhacaya faqadoo keliya waqiila waxaa la salaasun baa dhacay waqiila waxaa laa shaya midhba dhici maayo waxau sheeku leeyahay haddii uu yidhaahdo adawaatu tacliiqi midku doonaba ama in ama idaa ama mataa midku doono ha isticmaale wuxuu yidhi marka aan ku furo hadda qabso oo horteed baa saddex furantay bu furinka aan ku furo horteed saddex baa kasii horeeya faalaqa dabeedna mid buu furay meeshii markaa maxaa yaala tan munajazadaah ee hadda uu gooyey iyo tii mucalaqadaahayda u yihi saddex baa kasii horeeya haddaan ku furay ayana ku xidhnayd meeshii sidaasa isula aafooday maxaa markaa ka hagaagi waqaca almunajazu faqad buuli waxa dhacaya un dalqada munajazka ah ee hadda wii dalqadaasaad furan tahay mucalaqi la dhici maayo liannahu hadduu mucalaqu dhaco munajaskaan dhacaynin hadduu mucalaqi dhaco saddex dalqadoodihii dee munajaskan dalqadii dhici maayo hadduu munajasku dhici waayena mucalaqi dhici maayo isagaa shardi u ahaa wixiibaa saa isaga daba wareegaya marka dee mucalaqa ayaan dhicitaankiisu uu isaga muxaal yahay oo dee xul ku xidhnaa laakiin munajasku waxba kuma xidhnayn markaa munajiska dalqada munajiska unbaa dhacayse kii mucalaq ahaa dhici maayo ila haddaan ku fura buu ihi saddex baad horteed furan tahay dalqadiibuu dabeedna furay dalqadaasunbaa dhici oo saddexdii maxay u dhici waayeen dee hadday saddexdu dhacaan dalqadan iman mayso saddexdii dalqadoodba way dhamaaday ina saddexun baa lagu qabeeyey haddii dabeed uu munajasku dhici waayena mucalaqii baan dhacaynin ila markay munajasku dhacaunba ka kalena dhacayay wixii baa saa isaga daba wareegaya dawrkaasaa imanaya markaa si aan dawrkaasi meesha aanu imanin ka munajiska unba dhacaya mucalaqu dhici maayo qiil baa wuxuu leeyay waqaca salaasun maye saddexun baa dhacaya saddex dalqado ayaa dhacaya oo saddexdaa laftooda xaggee ka iman saddexdii lafdooda ayaa waxay leeyihin laba wajiyo qaar waxay leeyihiin dalqa munajazaa iyo laba dalqadood oo salaasadii mucalaqada ahaydabaa dhacaya tan munajazadaana dalqadi ha ka dhacdo kaa kale mucallaqa ahaa ee saddexda ahaana laba ha laga soo qaado saddexdu halkaa ha ku wada dhaceen leanna munajazadu markay dhacdo dee waxa xasilay shardigii saddexdu ku dhacayeen dalaaqiina saddex dalqadood kama bato mucallaqana markaa ha laga soo qaato un labadaa dee ila mid baa dheera midkaa lagia labada ha laga soo qaato iyo tan munajazada ah qiil ba wuxuu laa shay waxba dhici maayaan buu sawqiil kale leeyahy la munajis wala mucallaq meeshii dawr baa jiray waxbaba yaanay ka dhicin buu leeyahy isagu hadalka laqwun ha laga soo qaado leanna wuxu le haduu munajisku dhaco mucallaqa ayaa dhici laa horti walow qaala hadduu yidhaahdo in daahartu minki haddii aan kaa dihartamo aw aalaytu buli aw laacanto aw fasaktu bicaybiki aan ku fasako fa anti aaliqun qablahu alaaan hortiibaad saddex furantay uma wujida almucallaqu bihi kii dabeedna lagu xidhay ayaa meeshii fa fii sixatihi alkhilaafu khilaafkii aan halkaa kusoo marray baa ku sugan waxau sheeku leeya hadduu yidhaahdo islaan yahay buuli haddaan ku dixaaro oon ku idhaahdo anti calaya ka daari ummi ama aan kaa dhaarto ama aan kua licaantamo ama cayb aada leeday aan ku fasakdo fa anti aaliqun qablahu alaaa hortiibaad saddex furantay saddex kasii horeyaad furantay uma wujida almucallaqu bihi waxaa la helay dabeed kii lagu xidhay oo ah dihaarkii ama iilihii ama licaanki ama fasakii baa la helay meeshaana maxaa ka xasili fa fii sixatihi kan haddaba si mucallaqu bihiga ah ee dihaarkii wixii ka dambeeyey ansixitaankiisa alkhilaafu khilaafkii baa ku sugan khilaafkaasoo qawlka raajixuu yahay kanun baa dhacaya dihaarkan iyo lacankani waxaa un baa imanaya oo kaa horana laqwi ayuu noqonaya maxay leedahay ciddiisa ayaan suurtagal ahayn haaliskana haddii qowlka saddexaad lagu socdana ee laa shay a lahaana laqwi isa noqonayan ka labaad si halkan ma iman kara isagu walaw qaala hadduu yidhaha in wadi'tuki samaye haddaan kuu tago mubaaxan wadan mubaaxan fa anti daaliqu qablahu ortibaad furantahay uma wadia lam ya lam yaqac qaطcan khilaaf la-aanba ma dhacayo culis laan yahay haddaynu is aragno oon kuu imaado kuu tago wadi mubaaxa horti ayaad furan tahay dee mid ama laba ama saddex uma wadia islaantii buu dabeedna utegi lam yaqac dalaaq ma dhacayo qaطcan leanno hadday furanto dee wadigii baan mubaax noqonaynin wadigii ayaan mubaax noqonaynin hadday hortiisi wadigan horti hadday furanto wadigii baan mubaax noqonaynin hadduu wadigii mubaax noqon waayana dalaaqii horan dhacayniisna iska dabaimaatinkii unba halkana dawrkii unbaa gelaya marka waxba meeshaa khilaaf la-aan ka dhici maayeen bu walaw callaqahu hadduu ku xidho dalaaqii bimashiiatiha doonideeda khitaaban khaaiban mukhaaiban isagoo la hadlaya iyada sturidat waxaa la shardiya mashiiadeeda cala alfawsi degdega aw kaybatan buu ku xidhay oo bimashiiati ajnabiyin falaa lama shardiyo fila sax haddaan qabano waxau sheeku leeyahay haddii uu zawjii ku xidho dalaaqii islaantiisa bimashiiatiha doonideeda khitaaban mukhaaiban laha isagoo weliba la khitaabtama la hadlayaa wuxuu ihi anti aaliqun in shit haddii aada doonto waad furantay sturidat mashiiatuha lafdan al lfaw calaa faw waxaa la shardiyaa inay doonto oy tiraa waan doonay tamliik tamliiku dalaaq ayaa meesha dimnisan tahay nafdaada fur oo kale ayay la mid tahay marka waa cala lfaw haddii uu laakiin dalaaqa ku xidho bimashiiatiha kaybatan ayadoo maqan wuxuu hi islaantaydii islaantaydi waa iyadoo ka maqan meesha way furantay hadday doonto ama bimashiiati ajnabiyin buu ku xidhay uxuhi haddii aada doonto islaantaydu waa furantahay buui isagoo ajnabi qof ajnabia la hadlaya haddii aada doonto hebelo islaantaydu waa furantahay falaa yushtaradu fawru fil asr ayada lama shardiyo wax fawrile deg deg lama shardiyo maxaa yeele tamliigii ayaa ka yar fog markay ayaday maqan tahay ta labaadna dee waaba muntafi oo waa midaan suurtagelaynin walaw qaala hadduu yidhaahdo almucallaqu kii lagu xidhay bimashiiatihi shitu waan doonay bui kaarihan isagoo biqalbihi ka nacsan waqaca waa dhacaya waqiila waxaa laa yaqacu batina ma dhacayo walaa yaqacu bimashiiati sabiyati wa sabiyin ku dhici maayo waqiila waxaa la yaqacu bimayizin wuu ku dhacaya walaa rujuuca lahu qabla mashiiatina ku noqod ma laha waxau sheeku leeyahay ninkii mucallaqa mashiiadiisa lagu xidhay qofkii ajnabiga ahaa ee mashiiadiisa lagu xidhay ama zawjaad ama ajnabi ha ahaa ayaa wuxu uhi shitu waan doonay bui alaaqii waana kaarihan biqalbihi qalbigana uu ka yar kohanaya waqaca alaaqi daahir ahaan wa baatin ahaan waa dhacaya liannahu mucallaqu caleyhigi baa la helo lafdiga mashiiada ah qiil baa wuxuu leeyahay laa yaqacu baaila hoos ahaan dhici maayo mashiiadii baa fil baaini ayada yar muntafiyaho ka baain ahaan udhici maayo hoos ahaan daahirkanun baa la yar kala eryi mooyaane xagga hoose hadday isu yar dusdusaan markaa daahir ahaan udhici maayo bu le baain ahaan udhici maayo daahir ahaan bu dhacay waxaa kalu sheeg ui walaa yaqacu balaaqun bimashiiati sabiyati wa sabiyin sabi iyo sabiyad mashiiadooda haddii lagu xidho dalaaq kuma dhacaya macnaha waxaa la shardiyaa mashi ka lala hadlayo mashiiadiisa lagu xidhayo dalaaq inuu ahla lilmashia doonida ehel inuu yahay haddii la yidhaha ilmaha yaray hadduu doono islaanteeda friinkeeda waan furay ama inan taa yelay inaan waanu doonay dabeed dalaaq ma dhacayo maxaa yeele ictibaar mashiiadooda fi tasarufaat male alla wacdalkoodba qiima ma lahayne halkana qiima male qiilba waxa yaqacu bimashiiati mumayizin may mumayiz hadduu jiro isaga waa mashiiadiisa waa dalaaq waa ku dhacayaayo dee marka la yidhaha masalan labadiisa waaliday kala tagaan uu toddoba jir gaadhay ee la yidhaha kala dooro dee waan doortay ku yidhaaba waa laga aqbalaye tanna waa lamid mumiyiska buu leeyay walaa rujuuca low shaksigii alaaqa ku xidhay bimashiiati gayrihi inuu ku noqdo male qabla almashiia mashiia intaanu qofkii doonan ha waan la noqday waxba ha doonin suurtagal maa maxaa yeelay walow tamliig baan idhaahne dee shaaiba kaloo badax kaloo taaliiqu alaaq in sifo lagu xidho ah ayaa ku sugan walow qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun alaaan baad furantahay ilaa an yashaa zaydu ninka zayd liya dalqatan inuu doono mooyaane fa shaaa dalqatan dalqad buu doono lam tudalaq lama furayo waqiila waxaa taqacu dalqatan dalqatunun baa dhici waxau leeya sheekhu hadduu yidhaahdo anti aaliqu alaaan saddex baad furan tahay buuri saddex baad furan tahay ilaa an yashaa zaydu ninka zayd liya dalqatan inuu dalqad doono mooyaane fa shaa zayd dalqa buu doono dalqad baan doonay buu yihi labtudalaq islaantii markaa ma furmayso maxaa yeelay macnihii ayaa dee wuxuu yahay saddex baan ku furay ninkaa zayd la yidhaahdaa inuu dalqad doono mooye hadduu dalqad doono waxba maad furmin bay ka dhigantay dee ninkii odayga ana waa kanoo dalqadii waan doonay bu ihi markaa waxba ka furmi maayaan macnuhu waa sidaas bay leeyihin anti daaliqu salaaan ayaad furantay ilaa an yashaa zaydun dalqata ninka zayd la inuu dalqad doono mooyaane fashaa dabeedna zaydna dalqatan dalqadiibuu doono dalqad baan doonayaa buuri lam tudalaq islaantaasi waxba furmi mayso waqiila taqacu dalaqa dalqo ayuunbaa dhici o macnuhu wuxuu ka dhigan yahay inuu ninkaa zayd la yidhahdaa dalqad doono mooyaane oo dalqadaa u doonan baa furmi qiil kale wuxuu le maya laba dalqadood oo dee shayd inuu doono dalqadaan dhacaynin mooyaane oo laba dalqadood baa dhici bay ka dhigantay bay leedahay bficlihi falidiisa ayuu ku xidhay fafacala wixii buu sameeyey naasiyan litacliiq isagoo ilowsano mukrahna ma isagoo la qasbay lam tudalaq filabaas haweenaydaasi ma furmayso furinkeeda la xukmin maayo oo bificli gayrihi buu ku xidhay miman waana cidda ufeso hedhay waa cid yubaali u aaba yeelaya bitacliiqihi wacalima bihi waana ogaaday fakada saasoo kale wey wailaa haddii kale fayaqacu qaطcan waa dhacayaa furinkiisas waxau sheeku leeyahay haddii uu zawj ku xidho dalaaq bificlihi haddaan meeshaa galo ama haddaan waxaa sameeya bu waa isaga iska hadlaya islaantaasi waa furanta fafacala wixii buu sameeyo meeshii daartii buu galay qaad buu ka dhaarto waa cunay fafacala wixii buu sameeye naasiyan litacliiq isaga oo tacliiqii ilowsan ama waa xusnee mukrahan mid lagu darqiyey buu ahaa lam tudalaq fi adhari ma furmaysa islaantaas maxaa yeelay in allah wadaca an ummati khata wanisyan wamaa stukrihu calayhi ilaahay waa ka dhaafay ummadayda gefga iyo ilowga iyo wixii lagu qasbo macnaha loo qaban maayo adugu dee qiyam lmutlifaat iyo waxyaalahaas ayay kasoo reebaan amaa ficilkaa wuxuu ku xidhay bificli gayrihi qof gale ficilkii ayuu dalaaqi ku xidhay haddaad waxaa samayso hebelow haddii aad waxaa samayso waad furan tahay lisaantii waa iga furanta waxaanu uga jeedaa qofka in waxaa ugu dido ama waxaa inuu ku sameeyo bificli gayrihi hebelow haddaad waxaa samayso xaasku waa iga furan yahi ama haddaad ma waxa haddaad samayso waad iga furan tahay wa wahuwa miman yubaali bitacliiqihi ciddaa uu ficilkiisa ku xidhayna waa cid u aabayeelaysa tacliiqiisana ay ku adag tahay yani inuu dee mar hadduu xaaskiisii uu ku xidhay furinkiisii inuu la yimaado waxaasoo saaxiisi kula yimaado ay ku adag tahay oo ma khilaaf ama waa saaxiib ama waa qaraabo macnaha waa qof dhaartiisa iyo arrimihiisa u fulinaya wa calima bihi qayrkaasina tacliiqa wuu ogyahay tacliiqaana wuu ogyahay fakadaa saasoo kale waayano dalaaqii dhici maayo hadduu u sameeyo ilow ama mukrah ama ikrah ama ilow hadduu u sameeyo qofkaa kale qof dhaartiisa og yahay qof wax ka dhagaysanayo na uu yahay kaga dhici maayo dalaaqi ilow iyo qasab wa ilaa haddii kale oo waa maxay zawjku uma qasanayo inuu qofkaa waxaa kaga joojiyo ama inuu ku booriyo ama qofkaniba waa qof aan dee aabayeelkiisanba aan tacliiqiisanba u aabayeelayno dee wuxuu hi hadduu madaxweynuhu meeshaa ka joogi waayo waxaasi gabadha waa iga furanta dee maba ogaaba amaba waxaan hadduu og yahay inuu midu aaba yeelayaba ma aha فيقع طلاق بفعله مرخا وضعيا قطعا هذا قف مرخا وحي سميه وضعيا حيرا مرخا قف أنو آبي لهين وطلاقي سكحريو معناها وحي كدي ينتهي هو مجرد تعليق الفعل فعل كاد عدي سم كحريا مو يعني وحبه كلو قمت جيدو مرة دو قفك عين كاياي هدو سميه مرخا وكل عيا طلاقي سوى إلا فيقع قطعا والله أعلم في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها فصل كم وحاو كقاد ليان أيضا لغو إشارة أما لغو تلمامه فرينكي فرح إيو غير كيد قال إذا قال مركو يلاحظه أنت أذيب طالق واد فرنتي وأشار بأصبعين لبفرودنا وكو إشاره أو أما ثلاث صدح لم يقع مضع أي عدد ترو إلا بنية نية ينبق دعي فإن قال هدو إلى مع ذلك قولك معيس هكذا سياس أيوري هكذا إلقى هكذا أيور رعي طلقت وعي فرمي في أصبعين طلقتين لبض الغد وفي ثلاث إن ثلاثا بي فرمي فإن قال هدو إلى أردت بالإشارة المقبوضتين labada laaban ayaanu la jeeday hadduu yidhaahdo sidiqa biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumayn waxau sheekhu leeyahay haddii uu masalan ku yidhahdo islaantiisii ayuu yihi anti daaliqun adigu waad furan tahay wa ashaara biusbicayni laba faroodna waa ku ishaarayoo waad furan tahay buu laba faroodna sidaas ayuu taagay ow bihalaain ama saddex saddex ayuu saa ugu ishaaray haakadaana mu odhanin markay sidaa tahay lam yaqa cadadun ilaa biniyatin cadad ma dhacayo tira ma dhacayso macnaha laba dalqadood iyo saddex mid wax ka badani ma dhacayaan ilaa biniyatin niyo uu isagu niyeeyo mid ama laba mooyaane mid ama laba inuu niyeeyo mooyaane marka uu taaliq leeyahay anti taaliqu waad furantahay inuu niyeeyo laba ama saddex mooyaane farahaas ama laba ama saddexdaba ha ku ishaareen kuma furmo kuma dhacayo cadad maxaa yeelay dalaaqu dee kuma tacadudo oo kuma tiroobo ilaa lafdi iyo niyo mooyaane mid ka midana lama helin ishaaraduna halkan wax ictibaara yeelan mayso markaa lam yaqa cadadun ilaa biniyatin taa dee midi way dhacaysaa horta iyadu oo midii dee cadad ma aha ee wixii ka badnaa midayun baa loo jeeda laba iyo saddexii haddaba wuxuu yihi fain qaala maca dalika hadalkaa ama ishaaradaas baa wuxuu raaciyey haakada ereyga haakadaa buu raaciye wuxuu ihi anti aaliqun haakada kaasiyaasidaas iya furantii ama sidaas haakada sidaas isu raaciye uliqad way furmaysaa fii usbucayni dalqatan markuu laba farood ku ishaaray laba dalqood bay furmi وفي إشارة ثلاث صدح فرض مركو في إشارة ثلاثة صدح دلغضات أي فرميسا محيا لي إشارة دي أصابيع ذا لقو إشارة حق الترادة بمنزلة النية أيوم بين لمتهاي سي رسولك ومركو بشا شيقي ومركي وبشو إني صد النقطة كهد لينا دي ساسو ولا دمي مركو كهد لينا سقالي اللبات النقطنا سلك أيوسا والله haddaba haddii uu yidhaahdo masalan ninkii saddexda farood ku ishaareeyay anti taaliqun haakada ayaa saddexdaa farood buu ku ishaaray dabeedna wuxuu hi anigu ishaarada waxaan ula jeeday almaqbuudatayn sudiqa biyamiinihi waxaa loogu rumayn dhaartiisa waxaa loo dhan ma wallaahi baa inaad labadaa ula jeeday aada laabtay markaa laba dalqadood wax ka badani ma dhacayaan maxaa yeelay dee ishaarada kuwa laaban iyo kuwa fidsanay mid waliba muxtamil bay yihiin walow qaala hadduu yidhahda cabdun adoon baa wuxu uhi idaa maata sayidii markuu dhinto fa anti taaliqun dalqatayni baad furantay waqaala sayidhuna wuxuu uhi idaa midtu markaad dhinto fa anta xurun baa tahay facataqa bihi waa ku xurabay fal asaxu annahaa laa taxrumu ka xaaraantinimu mayso bale lahu rijcatu arajca soo ceshi buu leeyahy watajdiidun nikaaxi inuu cusbooneeyo qabla zawjin zawj ka hor wuxuuli sheekhu addoon ayaa wuxuu islaantiisii ku yidhi idaa maata sayidii sayidkaygu markuu dhinto fa anti aaliqu dalqatayn laba dalqadood baad furan tahay buuri ogobay imikana dee laba dalqadood unbuu xaq ulahaa yuu ku qabeeyey sayidkiibaa isna wuxuu addoonkii ku yidhi idaa midtu marka aan dhinto addoonyo fa anta xorun xor ayaa tahay facataqa bihi addoonkii oo dhan baa wuxuu ku xoroobay bihi bimawti sayidihi sayidkiisa dhimashadiisii buu ku xoroobay oo saddex addoon bay ahaayeenoo dee kanisulus buu noqday markaa sidii buu ku xoroobay fal asaxu annahaa laa taxrumu ka xaaraan noqon mayso xurmadii kubrada ahayd bal lahu rajca wuxuu leeyi inuu soo ceshado watajdiidu nikaaxi inuu soo cusbooneeya buu leey qabla zawjin zawj ka hor maxaa yeelay waxay leeyihiin labadan dalqadood dhiciddooda iyo addoonkan xornimadiisu labaduba waxay ku xidhnaayeen iyagoo wada jira geerida dabeedna macan bay u wada dhaceen cidqigu sidii aanu uga horomarin dalaaqa ayaanu ugana dib dhacaynin markay mar wada dhacaan jaanibkii xorriyada ayaa la qallibay dabeed oo markaa macnaha wuxuu ka dhigan yahay isagoo oo xoroobay oo laba dalqadood furay isagoo ay halkuu laba ka lahaa saddex dalqadood ka yeeshay dabeedna islaantiisii laba dalqadood furay saasay noqonaysaa taanigu wuxuu leeyahay xaaraan bay ka noqonaysaa muxallil mooyaane dee wax kale ugu xalaaloobi mayso ila in cadadkiisii sharciga haway dhammaadeene oo cidqina dee wuqaaca dalaaq kama hormarin buu leeyahay walow naadaa hadduu u yeedho ixdaa zawjatayhi labadiisii dumay midkood buu yeedhay faajaabathu lukraa tii kalaa u yeedhay faqaala wuxu uhi anti aaliq waad furantay wahuwa isagoo yadunnu ha u malaynaya almunaadaata tii uu u yeedhay isagoo malaynaya lam tuطallaq ilmunaadaatu taa loo yeedhay furmi mayso watudallaqu lmujiibatu taa u jawaabtay unbaa furmi kala sax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay oday baa laba islaamood ayuu lahaa labadii islaamood bay mid isyar qabteenoo iyadooy ku yar kacsantay bui naahib laayoy buui tii kalabay siri dee maraa waxbuu siinayaa bal hadda adigu gaba horre tii kalea dabeedna u jawaabto haya tidhi faajaabada luqraa tii kale ayay u jawaabtay faqaala dabeedna wuxuu yihi shaw dalaaq buula diyaraa aabahaayo anti aaliqun bui waad furanta wahuwa yadunuha almunaadaat isagiina wuxuu moodaya islaantii u yeedhayey ayuu moodayaa lam tuطallaq ilmunaadaatu taa loo yeedhay ee iyadu aan ajiibin ma furmayso xayldaye dalaaq lagulama hadlin dee malahan uu malaynayo inuu ayada la hadlayaana dee inuu dalaaq ku dhaca ma keenayo ile mali waxba kama jiraane watudallaqu lmujiibatu fi lasaxi taaj dhawaaqday ee intay tiri maraa dheef baa lagugu yeedhaya un dalqada la kulantay taas ayuunbaa meeshaa ku furmayso de iyada ayaa khitaabkii ku dhacay walaw callaqa hadduu ku xidho dalaaqeedii biakli rumaanatin rumaanatin rumaan cunidii ayuu ku xidhay wa callaqa waxaa kaluu ku xidhay binisfin nis rumaana ka ahaaday cunideeda faakalat rumaanatan bay cuntay fadalqataani laba dalqadood ayaa ku dhacaya waxau sheekhu leeyahay islaam buu dalaaqeedii ku xidhay biakli rumaana yani waa rumaanka bahalkan la yidhaahan weye wuxu hi haddii aad rumaankaa cunto adigu waad furan tahay isla markaa haddana wuxuu ka dabageeyey haddii aada barhkii cunto waad furan tahay labadaas ayuu iska dabageeyey faakalad rumaana xabad bay dabeedna ka saartay fa dalqataani laba dalqadood baa islaantaa ku dhacay oo dee labadii sifaba waa la helay nisba rumaanana way cuntay rumaano kaamilana way cuntay markaa labadii sifaba mar haddii laga wada helayo islaantaas labaa ku dhacay waalxalfu dhaarashada bialaaqi lagu dhaartaa maa weyan tacallaqa bihi uu ku xidhmo xasun boorin ow mancun ama uxudidi aw taxqiiqu khabarin ama war xaqiijintii fa idaa qaala markuu ihaha in xalaftu bialaaqin haddaan ku dhaarto fa anti adigu aaliiq waad furan tahay uma qaala wuxu uhi in lam takruji haddaanad bixin ow ama in kharajti haddaad baxdo aw in lam yakun ilamru kamaa qulta arrinku haddaanu hayn saan idhi fa anti daaliqu waad furan tahay waqaca almucallaqu bilxalfi kii dhaarta lagu xidhay ayaa dhici wayaqacu laakharu ka kalena waa dhici in wujida sifatuhu haddii sifadiisa la helo waxa u leeyahay sheekhu dhaarta dalaaqa lagu dhaartaa marka la odhanaya dhaar dalaaqa buu ku dhaartay waxa weeye waa furiinka masalan uu ku tacalluqo xafi yani qofkaasoo waxaa samayntiisa lagu borinayo ama yani shay manci baa ku tacalluqayo naftiisa ama cid kale waxa u diidaya ama taxqiiqu khabarin war uu sheegay buu ku xaqiijinaya ama keyrkii uu sheegay kaas ayaa alxalfu bialaaq horta la yidhaahdaa haddaba wuxuu yihi sheekhu hadduu yidhaahdo islaamtiisiiba wuxuu ku yidhi idaa xalaftu ama in xalaftu markaan ku dhaarto bialaaqin faanti aaliqu waad furan tahay haddaan markaan ku dhaarto furiinkaaga ayaad furan tahay dabeedna wuxuu yidhi in lam takrujii haddaanad bixin waad furan tahay buuli waa markaa xaqun calaa ficil ay tahay xalfigi waa marka wax lagu borinaya haddaanad bixin ood meeshaa ka bixin waad furanta aw in kharaji haddaad baxdo waa mancin markii ficilka laga looga diiday taxqiiqu khabarkina waa kan aw in lam yakun ilamru kamaa qulta haddaanu arrinku hayn sida aan idhi faanti daaliq waad furan tahay marka uu isagoo markii hore yidhi haddaan dalaaq ku dhaarto waad iga furan tahay haddii uu sidaa yidhaahdo waqaca alaaqulmucallaqu bilxalfi dalaaqii dhaarta lagu xidhay hadda wuu dhacayaa maxaa yeelay wuxuu yidhi haddii aan dalaaq ku dhaarto waad iga furan tahay buuli dee waana kan ku dhaartay idi haddaanad bixin ama haddaad baxdo ama arrintu haddaan istaag waad iga furan tahay ilaa haddaan dhaarto waad furan tahay buuli hortu dalaaqii hore ee lagu xidhay dhaarta isagu wuu dhacayaa wayaqacu laakharu kii kalena wuxuu wuu dhacayaa kii kalena wuu dhacaya in wujiya sifatu haddii sifadiisii la helo ciddadiina ay baaqi tahay gabadhuna ay madquulo tahay oo waa maxay haddii aada baxdo ama haddaanad bixin ama arigodisaa noqon waay sifada noocaas ah markii la helo haddaanad bixin way bixi weydo haddaad baxdo oo ay baxdo markaana waxa dhacaya dalaaqa kale ayaa dhacaya ee isna ku xidhnaa haddii sifadiisaa la helo ciddadii gabdhona ay baaqi tahay walow qaala hadduu yidhahda idaa alacat ishamsu cadceeddu hadday soo baxdo ow jaa alxujaaju ama xujaajdi ay yimaadaan faanti daaliq waad furantahay lam yaqaci lmucallaqu bilxalf kii dhaarta lagu xidhay ma dhacayo hadduuse yidhaahdo masalan isagoo yidhi islaan yahay haddaan furiinkaaga ku dhaarto waad furan tahay buuli isagoo kaasi kasii yaallay baa wuxuu yihi hadday cadceed mooso markay cadceed soo baxdo ama markay dadkii xujaajtaa soo noqdaan faanti daariq waad furantay lam yaqaci lmucallaqu bilxalfi dalaaqiyo xalfiga lagu xidhay ma dhacayo maxaa yale xasin iyo manciyo taxqiiqu khabar midnaba halan kuma sugnaa ee waa maxdu tacliiqinu sifa ayuun baa lagu xidhay sifadaa marka la helo xujaaju yimaadaan ama cadceed soo baxdo un bay furmi walow qiila low haddii lagu yidhaahdo istiqbaaran iyadoo la waraysanayo ayaa waxaa lagu yihi aallaqtaha miyaad islaantii furtay faqaala wuxu uhi nacam ha faiqraarun waa qirasho islaantii inuu furay fain qaala hadduu ihi aradtu maadiyan mid hore aan ula jeedo waraajactu waan soo ceshay sudiqa biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumay ee wain qiila dalika haddii sidaa loo yidhahday iltimaasan dalab liinshaa'in inuu hadda amaamudo ama bilaabo laga doonayo faqaala la nacamha fasariixun wey waqiila waxa la kinaayatu wey wuxuu sheeku leeya haddii la yidhaahdo ninkii baa wuxa iyadoo la waraysanayo war islaantii waa tii meelaha maxkamadaha iyo meelaha ay ku wada ka muuqmuuqateen aallaqtaha miyaad furtay islaantii markaasuu nacam ha kan ugu duugay fa iqraarun waa qirasho ayay noqonaysaa taas sariixaho bihi dalaaq uu qirtay waan furay ayay ka dhigan tahay nacam markuu idhaha nacam allaqtaha waan furay bay ka dhigan tahay ka waa qirasho haddaba markii un baa la arkay haddana islaantii isagoo wada socsocdaan waar waa sideesoo tadlahayd imanka waan furay har soo qabta ninkaa leeyi dabeedna wuxuu hi aradtu talaaqan maadiyan maya beri horeanu kala tagnay ayaan ujeeda warajaxtu dee waana soo ceshay beri horena way jirto anigu kaasaan ujeeda sudiqa biyamiin waxaa la odhan uun haye bismillah inay sidaa tahay ku dhaarun baa odhan leanna waa suurtagal wixii haddii laakiin lagu yidhaahdo qawlka aallaqta zawjadaka islaantaadii miyaad furtay iltimaasan liinshaa dalab laga doonayo hadda inuu isheeyo oo uu bilaabo faqaala dabeedna nacam ha fur macnaa ayay ka dhigantao haa waan furay fa sariixun sariix buu ku noqonayaa ridid hadda la ridayo maxaa yeele nacami waxay ka dhigan tahay dallaqtuha waan furay qiil ba wuxuu leeyahy kinaayatun waa kinaaye niyo u baahanoo dee nacami saraixu alaaqii kamay tirsanayn faslun fii anwaacin min atacliiqi halkana wuxuu inoogaga hadlayaa tacliiqiyo kale waxyaalo kale ayana wax lagu xidho callaqa idaa callaqa markuu ku xidho biakli rakiifin waa kimis cunideed ama roodhi aw rumaanatin ama rumaan fa baqiya lubaabatun waxoogay ayaa haray aw xabatu lam yaqac ma dhacayo waxau sheeku leeyahay haddii uu odayga islaantii furinkeedii ku xidho biakli rakiifin rakiif yani roodhidaanu odhan jirnay markaanu carabidaa dhigan jirnay ama yani kimistana waa la odhan karaa aw rumaana ama rumaan cunidii ayuu ku xidhay fa baqiya lubaaba xoogay baa hadhay dabeed lubaabada aslinkeeda waxaa la yidhaha jawsga iyo lowska iyo waxaa dhexda ugu jira ayaa la yidhaha lubaabada la yidhahdaa ama khaalisu shay iminka laakiin xoogay hadhaaye un baa loo jeedaa xoogay baa ka soo hadhay aw xaba ama xabada rumaana baa ka soo hadhay lubaabadaasina de waa xoogay markaa dee afka la gelin karoo wax noqon kartaa lam yaqac dalaaq ma dhacayo maxaa yeelay dee kuma ruboobayso inay cuntay ila haddii dad cunto bu ihi inay dhammaantii wada cunto ayay ahayd manay wada cunin ee waa tan wax ka hadheen markaa dalaaq ma dhacayo laakiin waxaan yara kaadhay hadduu wax yar yahay jab yar hadduu yonishuba qabanahaynin waxba kaasi yeeli maayo dalaaqii markaa u dhacaya walow akalaa tamran hadday timir cunaan wakhalataa nawaahumaa midibo dhinacunu kaga soo tuuraye laftimireediina faqaalu la lam tumayizii nawaaki haddaanad ka soocin lafihii adugu aada cuntay tayda haddaanad ka soocin faanti daaliqu waad furan tahay buuli fajacalad kula nawaatin mid walba markaa waxay dhigtay waxdaha keligeed ayay u dhigtay lam yaqac ma dhacayo ilaa an yaqsiya tacyinan in ujeeda mooyaane odaya islaam baa halkan kaga dhargay timir dabeedna halkan un bay markaa ku tuurayeen un laftii ayadu tay cunteen halkan un bay kusoo tuuraysa isna tu cunaan halkan unbu lafteeda kusoo tuuraysa dabeedna waa isku yar kaceenoo wuxuu dabeedna yidhi in lam tumayiziin nawaaki macnaa timirtaadu cuntay lafteeda haddaanad ka soocin taan cunay anigu lafteeda faanti daalin waad furantay bu haddaanad intaadii halkaa dhigin islaantina islaan yar xakiimado xikmad badan bay hedo fajacalad kula nawaati waxdaha mid walba meel bay dhigtay ila kala garanaysa umay kala suntanayne mid walba gaar bay udhigtay lam yaqac dalaaq ma dhacayo maxaa yala de waa kala soocan yihin labadoodii lafood ila waadan mid walba meel gaara dhigtay ila an yaqsiya tacyiinan inuu ujeeday tacyiin inay caddayso kuweedi ka yihiin inuu ujee inuu ujeeday mooyaane haddii uu jeeday inay kuwii cuntay ay ay tusay tira waa kuwa de yamiintii waxaa lagaga fursan maayo ee dalaaqi markaa waa ku dhacaya de si kaloo lagu kala sooci karaa ma jireen walaw kaana bifamiha haddii ay islaanta afgeeda ku haysaan tamratan walaw kaana bifamiha tamratun hadday tahay oo facallaqa bibalciha liqideeda uu ku xidho uma biramyiha haddana tuurideeda uma biimsaakiha haddana haysashadeeda fabaadarad maca firaaqihi markuu hadalkii ka faaruqay baa waxay iyana ku degdeen biakli bacdin badh inay cunto waramyi bacdin badhna inay tuurto lam yaqac ma dhacayo waxaasi waa laga yaaba wuxuu u eegay inay idin soo maraan baa laga yaaba waxba ha qariibsanina soomaalida wax waliba waa ka suurto galaan wuxuu yidhi islaantii oo xaba timira afka ku haysataa ayuu dabeedna dalaaqeediibu ku xidhay liqideeda haddana tufideeda haddana haysashadeeda wuxu hi haddaad liqdo waad furanta dan wuxu hi haddaad tufto waad furanta haddaad haysato waad furantay si walba u diid siday odhan dabeen haddaad liqdo waad furantay haddaad tuurtana waad furantay haddaad sii haysana waad furantay islaantii isla markiiba ay fikirto fabaadarad maca firaaqihi markuu hadalkii dhameeyey ayaa biakli bacdin badh way cuntay warami bacdin badhna waa tuurtay lam yaqac alaaqun alaaq ma dhacayo maxaa yeelay dee wixii isagu ku xidhay waa ka fakatay badh la cunay iyo badh la tuuray dee saddexdan arrimooduu ku xidhayba muayir bay ku taha way khilaafsan tahay haddii ay saa yeeshay alaaq markaa islaamtaa ku dhici maayo walow itahamaha hadduu islaantii ku duma bisariqatin tuugo ayuu ku tuumo faqaala wuxuu uhi in lam tusadiqiinii haddaanad run ii sheegin fa anti aaliqun adigu waad furantay faqaad waxay tihi saraqtu waan xad maa saraqtu bay tihi haddana maan xadin lam tuallaq islaantaasi ma furmayso waxau sheekhu leeyahay haddii islaantii inay wax yar taabatay ayuu ku yar tuhum dabeedna wuxuu yidhi haddii aanad run iiga sheegin arrinta tuugada ah adigu waad furan tahay buu yidhi laba hadal bay dabeedna ugu da saraqtu waan xaday bay tihi maa saraqtu haddana ma xadin bay tihi lam tudallaq ma furmayso dee labada qowl midu bay run ku sheegaysaa labada qowl isagii laytuhnun buu ahaa labadii qowl midun bay run ku sheegaysaayoo ama dee may xadin oo taasay run ku sheegaysaa ama waan xadaydanay run ku sheegaysaa bay yidhi walow qaala hadduu yidhaahdo in lam tukbirinii haddaanad iga warramin bicaadadi xabbi haadihi rumaan rumaanadan inta midhe gudaha ugu jira haddaanad iga warramin qabla ka sira intaanan jebinin waad furan tahay buu fal khalaasu waxaa taa lagaga fakan karaa an tadkura inay sheegto cadadan tiro yuclamu laogyahay annaha laa tanqusu canhu inaanay ka yaraanin uma taziid waaxidan waaxidan bay kornin xataa tabluqa ilaa ay gaadho maa yaclamu maa yuclamu wax la ogaanaya annaha iyadu laa taziidu caleyh inaanay ka badanaynin wasuurataani labada suuradoodba fii man qof bay ku sugnaadeen lam yaqsid tacriifan aan tacriif uga qasdin wuxuu sheeku leeyahay haddii uu yidhaahdo xabad yaroo rumaana iyagoo haya ayaa wuxu uhi haddaanad iiga warramin bicadadi xabbi hadi rumaan rumaankan inta xabee gudaha ugu jira haddaanad iiga warramin qodol ka sire intaana jebinin iyadoo sidaasa haddaad inta midhaytay iiga warrami weyda faansu taaliq waad furan tahay dee see loo odhan yaa garanaya inta midhiga ku dhex jira alkhalaas islaantaa waxaa lagaga fakanaya inay furma ku furmayni waxa weeye an tadkura cadadan hortu jiray sheegi yuclamu laogyahay annahaa laa tanqusa canhu inaanay ka yaraanaynin ilaa boqol bay odhan uma taziid waaxidan waaxidan mid mid bay dabeedna kusii kordheen boqol iyo ko boqol iyo laba saas uun bay wadi xataa tabluqa ilaa ay gaadha maa cada tiro yuclamu la ogaanaya annahaa laa taziidu caleyh inaanay ka badanaynin tiro aanay ka badanaynin ilaa la gaadhsiinaya saasumaa markaa loo wadaya wasuurataani labada suuradood haddaba ee inoogu dambeeyey fii man lam yaqsid tacriifan waa ka aanu qasdiyin tacriif iyo yacni shaygaa tacyiin in lagu sameeyo la cayino tacyiin in lagu sameeyo haddaanu uga jeedin weeye hadduuse tacyiinkaa uga jeedo dee sidaa lagaga fakan maayo walow qaala hadduu ku idhaha lialaain saddex islaamood baa wuxuu ku yihi ma lam tukbirnii taana iga warramin bacadada ragcaati faraaid alyawm faraaid alyawm waleyla taana iga warramin tirada ragcadaha faradka habeenka iyo maalinta waa furantay wilka iga warrami weyda faqaalad waaxidatun islaama faqiihadaabay ahayno mid baa tihi sabcata cashara waa toddobiyatu wa ukhraa mid kalena waxaa tihi hamsata cashara ee yawma aljumca maalinta jumcada wasaalidatuna waxaa tihi ixdaa cashara ay limusaafirin bay u jeedeen lam yaqa midnaba ku dhici maayo dalaaq wuxuu yidhi isagoo saddex samood boleba wuxuu yidhi taana iga warramin tirada ragcadaha faradka habeenka iyo maalinta ta ka warrami weydaa way furan tahay bu mujaahidadun bana sheeg joogi buui dabeedna mid baa waxay tidhi waa toddobiyo toban toddobiyo toban ragcadood marka waa sida qaalibkaa mid kalena waxay tii waa shan iyo toban bimaanaa maalinta jumcada lamun baa laga goyn mid kalena waxay tihi koob iyo toban weeyaanu lix baa dee la goynaya waa ninka musaafirkaa lam yaqac midna dalaaq ku dhic maayo dee dhammaan run bay wada sheegayaan mid waliba run bay sheegtay mid maalintii caadiga ahayd iyo mid jumco sheegtay iyo mid ayaamihii musaafir sheegtayba waxba ku dhici maaya walow qaala hadduu yidhaahdo anti adigu islaan yahay taariq waad furtay ilaa xiin ilaa muddo aw zamanin ama zaman aw bacda xiinin ama muddo kadib ulliqad bimudii laxdat ilbiriqti tegideed ayay ku furmaysaa islaantaas wuxu uhi waad furantay ilaa muddo ama ilaa zamanin yani zaman ilaadu bimacnaa bacdu weeyaan oo anti taariq ilaa xiin bacda xiinin muddo kadib baad furantay aw ilaa zamanin bacda zamanin muddo kadib baad furtay aw bacda xiinin ulliqad bimudii laxda ilbiriqti markay kasoo wareegto ayay furmaysaa maxayna dee zaman iyo xiin waxay ku dhacaan cala almudda awiila wاlqasiira way ku dhacaan xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun halaataa cala linsaan xiinu min adahab marka qaar baa markaa iyagu waxyaalo kaleo tirooyin kale sheeg sheegay walow callaqa hadduu ku xidho biru'yati zaydi ninka zaydayda aragtiisa aw lamti ama taabashadiisa wa qadfihi iyo qadfidiisa tanaawalahu tacliiqaasi wuxuu keensan xayan wamayitan bikhilaafi darbihi garaaciisa ayaa khilaafsan waxau sheekhu leeyahay haddii uu dalaaqeedii baa islaanta wuxuu ku leey biruyati zaydi haddaad ninkaa zayd layla aragto waad furantay bu ama haddaad taabato waad furantay waqadfi haddaad qadafto waad furantay ninka waa lagaaga taaglayo waad caayaysaa une haddii ninkaa lagaga waad furan tahay bu tanaawalahu wuxuu keensan tacliiqaasi xayan wamayitan yani aragti isagoo nool iyo isagoo dhintay taabasho isagoo dhintiyo isagoo nool qadfid isagoo dhintiyo isagoo nool ay qadafto waxayna magacii ayaa ku rumoobaya dee kii xaya kii maydka haba bikhilaafi darbi lakin garaaciisa ayaa khilaafsan hadduu dhaa ninkaa mayd la ilaha haddaad garaacdo waad furan tahay isigoo mayda ay garaacdo talaaqii markaa ma dhacayo maxay la dee garaacu alam buu keenaa te meeshana alam kuma jiro walow khaaabatu bimakruhin wax uu yar nacayay kula hadashay ka yaa safiihu bay timi yaa khasiisu kii liitay kii safiihayo faqaala wuxu uhi in kuntu kadalika haddaan sidaa ahay faanti taaliq waad furan tahay in araada hadduu ula jeedo mukaafa'ataha inuu ku abaaliyo biismaaci maa takrah ayaba waa taa liqsiisay waxay nacaysa inuu liqsiiyo uliqa way furmi wain lam yakun safahum yaanu jirin be aw itacliiqa buu uga jeeday uctubirat isifatu baa la fiirin wakada in lam yaqsid haddaanu ujeedina waa la sidaas sax haddaan qabano waxau sheeku leeyahay islaan yar badiyaadahoo yara hadal xun ayaa ninkii waxun kulaas yaa safiy arkaaga xuna safiya kaaga khasiiska ubay hadalkiibu isna ka yar xumaado dee wuxuu yihi dabeysna waa ka orgey in kuntu kadalika haddaan sa safiy ama khasiis baan ahay faanti daaliq waad furantay guud daba hadduu ula jeeda bu yihi arrinkaa mukaafa'ataha biismaaci maa takrah inuu ku abaaliyo waxay nacaysa inuu maqashiiyo siday u cayda u maqashiisay ayuu doonaya ina dalaaq inuu uga cadhaysiiyo yani haddaan si ay sheegashaad waad furantahay duliqad markaba way furmaysaa walam yakun safar yaan safiihnimaba ninka ku sugnaanaynin aw araada tacliiqa hadduu tacliiq ula jeedo oo haddaan safiihay waad furan tahay uctubirati sifa sifadun baa la fiirin oo hadduu safiih yahayna way furmay ama khasiis haddii kalena ma furmayso wakadaa sifada waa la fiirin in adlaqa hadduu idlaaqanayo sifadun baa la fiirin oo yidhahda waxba ogamaan qadsiin sida sax haddaan qaban wadciga lafdiga ayuun baa la eegiyo wasafow haddaba safiinimadu munaafin wuxuu anfiyaya idlaaqa tasaruf qofka tasarufkiisu inuu sii daysmo walkhasiisu qiila waxaa la man baaca diinahu bidunyahu waa ka ku iibiyey wayushbihu waxa u dhawan yuqaala in la yidhaho huwa man yatacaataa waa qofka la imanaya ayra laaiqin bihi waxaan ku habboonayn buklan bakhaylnimo ula imanaya waxau leeya sheekhu safahu munaafin ilaaqa tasaruf wuxuu anfiyaa tasarufka iyo takrifalka sidayntiisa macnaa waa sifo aanu shaksigu mutlaqu tasaruf ku noqonaynin horena wuu inoogu soo hormar khasiisna waxa weeye man baaca diinahu bidunya waa qofka diintiisii adduunyadiisii ku iibiyey macnaa diintiisii iskaga tegay adduunyada isku shuqliyey khasiis baa la ydhaha akhasu laksiyaana kuwa xunka ugu sii xumeyna waxa la man baaca aakhiratu bidunya hayri waa ninka aakhiradiisa siistay adduunye cid kale adduunye cid kale iyo ay dheefsanaysay waxeedun ba aakhiradiisiiba ku seegay wayushbihu an yuqaala bimacna alkhasiis waxaa kaloo u dhow in la yidhaahdo huwa man yatacaaطىa غayra laa'iqin bih waa qofka la imanaya waxaan u habboonayn buklan bima yaliiq wixii u habboonaa isagoo ka bakaylayn waxaan u habboonayn un la imanaya laakiin qofkii tawaaduc ahaan dee isaga sameeye maahae bakaylnimo wixii ku habboona ku bakaylaya wax kalon la imanaya ayaa markaa la yidhahdaa khasiiska buu leeyaho kaas ayaaba uga sii dhow wallahu aclam